kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada mar kale shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somali diaspora news com idinkoo sidoo kalena naga soo boqon karaya qurbajoog com dhegeystayaal sida aada la wada socotaan oo tiraba aanu dhowr jeer idiin sheegnay in wafdi ballaaran oo ka socda qeybaha kala edgedisanaya dowladeed ee jamhuuriyadda somalilan oo isugu jira wasiiro xildhibaano iyo weliba saxaafadda qaran ee reer somalilan in ay booqanayeen waqooyiga america islamarkaana ay si mug leh ugala qeybgalayeen shacabka reer somalilan ee ku dhaqan waqooyiga america dabaaldega munaasabadda lagu weyneynayay may oo sanadkan jirsatay arrinkaa waxaa uu eheliyey wafdigan qaran ee somalilan ka socda ee waqooyiga america booqanaya in ay deeq ururin ka dhex sameynayeen jaaliyadda reer somalilan ee u helan waxqabadka dalkooda oo markaasina uu arinkaasi uu hormuud ka ahaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada xirsi cali xaaji xasan oo islamarkaana ah wasiir u qaabilsan dhanka wadooyinka haddaba wafdiga oo haatan ku sugan edmonton ayaan fursad u helay kula xidhiiro iminkana wasiirku khadka ayuu si toos ugu jiraa sacaad wasiir adiga iyo wafdiga qaranba marka hore kusoo dhawaada canada sacaada wasiir waxaan filayaa inay tahay markii ugu horreysay ee aad nagala qayb gasho munaasabadan lagu weyneynayo may eighteen ee waqooyiga america soo sidaa maaha haa walaal sidaas weye sidaa ay sheegeen waa markii ugu horreysay ay mas-uuliin somalilan kala qayb galaan anigana hadda ay ugu horreysa meesha la aado edmonton waa si wanaagsan sacada wasiir marka aad qiyaasto muddada saddex iyo labaatanka sanadooda gudaha iyo dibaddaba sidan ayaa munaasabada looga weyneynayay mar haddaad waqooyiga america nagu soo booqatay dhowr xafladoodna aad ka qayb gashay dareenka shicibka reer somalilan ee qurbaha ku dhaqan marka ay noqoto munaasabadan sidee buu kuula muuqday walaalahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka reer somalilan dareenkooda iyo shucuurka ay ku muujinayaan waxaweye qarannimadooda isku barbartaagayaan dowladooda waxa weeye waa dareen runtii aan la qarin karin oo dunida oo dhan ka muuqday daraf ilaa daraf ka muuqday maaha north america oo keliya yurub iyo waxa weeye carabaha iyo somaliland gudaheedaba waa dareen runtii isu baxay oo muuqanayay marka dareenka reer somaliland waa mid aan qarsoonayn waana aada iyo aadna waa ugu faraxsanahay runtii dareenkooda ay muujiyeen iyo siday isu abaabuleen siday dalkooda u jeceliin wadaniyad uga muuqata waa si wanaagsan sacad wasiir bacdamaa marxalado kala gedisanaya shacabka iyo shucuurta reer somalilan ee dunida dacladeeda ku kala nool ay ay ku wajahaan munaasabadan adna aad nasiib u yeelatay inaad dalkii iyo yuruba aad kala qayb gashay iyo waqooyiga america farqiyo nooceeyabaa kaaga soo baxay maxaad istiri alaylehe tanoo kale hore umaan arag ama maxaa kuu muuqday oo aad kala dhaqaaqday walahi walaal runtii dee way ku kala duwan yihiin aragtiya waa ku kala duwan yihiin dal badan baan maray dalo badan baan runtii maray north america dee dabcan north america waa meel horumarsan oo aada u horumarsan dadkeeduna runtii ay ka muuqato dad shaqaysanaya oo inay xoogooda maalaya oo damiirkooda iyo dareenkoodaba soo jeedo marka aad iyo aad baan runtii ugu mahadinayaa burjooga waxyaalaha kale badana waa waa ka siman yihiin tan dal jacaylkana iyo iyo waxa weeyaan xuska maalinta qarannimada eighteen may waxa weeye ay xusayeen runtii waa mid ay ka siman yihiin dadka reer somaliland la qabaan waxaan ka dareemayaa runtii north america waa dal aada u ballaaran oo aada u kala fogo laga yaabo qaarkood inay afar afar saacadood ama diyaarad soo saaraayeen ama toban saacadood soo draft garaynayeen marka runtii waxyaalo badan bay kaga duwan tahay waa si wanaagsan boggaaga internetka fariinaad soo dhigtay waxaad uga waramaysay safarkaagan qeybtiisa labaad oo dabcan khuseeya dhismaha wadadan halbowlaha ah ee isku xirta magaalada ceergaabo ilaa magaalada burco waxaanaad runtii sawir ka siisay mujtamaca howlahaasi halka ay marayaan bal adoo u guud maraya dadkayna dhegaysanaya aan fursadda u helin in ay boggaaga booqdaan bal inoo soo koob waxyaabihii aad kala kulantay ama boggaagaba aad ku xustay
walaal we sida runtii aan horeba ugu xusay boga waxawey bogayga internetka aan ku leeyahay iyo facebookaba waxaan ku marayay safar north america waxaanan kaga howlgelaynay marka laga tago maalinta qarannimada somaliland aan dabaaldega kala qayb qaadanaynay dadka iyaga waxaan ku maraynay qaadhaan ururin aan ugu ururinayno qaadhaan iyo dhaqaale ugu ururinayno wadada ceerigaabo dhismaheeda dadka reer north america qaabilis fiican bay runtii nagu qaabileen soo dhaweeyeen waxaan u baahannahay waa badan yihin laakiinse wixii ay karayeen wayna siiyeen aada iyo aad baanan ugu mahadinaynaa waan waxa weeye waxaan soo marray ugu soo horreynay washington lix iyo tobankii bishaan joognay waanu labada shayba waanu isbarbar wadnay oo ah qaadhaan ururinta iyo eighteen mayo labada waanu kala qayb qaadanay toddobiyo tobankii waxaan joognay minnesoto sidoo kale iyadana etimeega aanu kala qayb qaadanay qaaraanka lafkiisiina way ururinayeen waanu kaga nimi maantana dib baan ugu noqonaynaa sidoo kale waxaanu sideed iyo tobankii joognay ohio ohio sidaas leeg baanu kala qayb qaadanay sagaal iyo tobankii waxaanu kusoo jiray jidka kanada aan usoo dhaadhaxay torintaan habeenimada kusoo heynay habeenkii ku xigay waxaanu joognay ottawa oo caasimada dalkana habeenkaana waxaanu la kulanay dadka reer somaliland ee waxgaradka iyo waayeelka si ay u organise gareeyaan xafladii u diyaariyaan ay qaaraanka kurenfuraysiga loogu talagalay kadibna waxaanu dib ugu soo laabanay toronto intaa iyanaan maalintaas sina inay sii abaabulaan maalintaa torontoanu ku qabanay waxa weeye fundraisingkii boqol iyo konton kun oo dollar lacag gaadhabay meeshii lagaga ballan qaaday waxna la dhiibay waxna la ballan qaaday wixii kale waxaanu isu qaybinay laba wafdigii laba dacal oo aniguna waa anigan maanta jooga edmonton oo ah regionkan ama gobolkan alberto waxa ay tageen wafdigii otoway tageen aniga iyo sacdiye iyo halka waxmarine munir waxaanu halkan u nimi markaan anagan fareyskii ka bilow noqolaaso halkaasi otowa dib ugu laabteen oo xalay iyaduna labada xafladoodba ay si simultaneous u socdeen hadda waxaan kusii socdaa waktigana aad la hadlayso madaarka ayaan kusii socdaa waxaan u dhoofayaa minnesoto oo ballanteedu ahayd inay sii diyaariyaan xafladii maalintii hore ay timega wixii lagu ururiyey mooyaane xaflado khaasa oo ay ugu talagaleen in loogu fundraise loogu sameeyo waddada waxaan rajeynaa insha allahu tacaala yani in ugu yaraan one million in in laga rays gareeyo waa laga yaabaa in targetka ay wada gaari waayaan ama ama iminka aanay gaadhin lakiinse rajo fiican baanu ku qabnaa maalmaha soo socda ee weega soo socda insha allahu tacaala iyo hadday iminkaan ka gaarsiino bilaha soo socda inay qayb shacab ka qaadan doonaan waddadu haddaan usoo noqdo waddadu waxay maraysaa tobankii kilomitr u horreeyaba xaggaasuka laga bilaabo waa gartay sacaad wasiil adigoo masaan waddada waddada waan ku weydiin doonaa waxaan se doonayay in yar inaan ku yara hakanno safarkaaga runtii baaxadda leh runtii juhdiga faraha badan aad geliseen haddii aan in yar ku yara hakanno dadkan aad la kulanteen waxaanu la soconaa waqooyiga america guud ahaan bulshada reer somaliland degaanadeeda kala gedisan ashkaas iyo shacab ka soo jeeda ayaa ku kala nool mar haddii aad la kulantay dadka runtii degaanada kala duwan ka soo jeeda oo nu ognahayna qurbajoogu inay lafdhabar u yihiin howlahan waddada ceergaaban ay ka midka tahay waxaan doonayay bal inaan wax kaa weydiiyo dadku dhowr nooc weeye qaar waa qaar ku qanacsan dadaalka iyo juhdiga faraha badan ee xisbiga kulmiye uu geliyey horumarka iyo horukaca dalka qaar waa taageerayaal ka tirsan xisbiyada qaran ee dalka ka jira waxaana iyagana jira dad runtii maamulka daadejintiisu aanu gaarin degaanadooda haddii aan ku horeyno bacdamaa taageerayaasha kulmiye ay ku qanacsan yihiin waxqabadkiina markaad iswajahdeen ama aad kulanteen taageerayaasha xisbiyada qaran munaaqasho noocee baad yeelateen
aan kulmayn taageerayaasha kulmiyo keliya waxaanu ku kulmaynay maadaamaanu mas-uuliyiin nahay halka kan markaanu marayno ma aha yani inaanu xisbi xisbi ula kulmayno ama aanu xisbi ka tirsanay waxaanu nahay mas-uuliyiinta qaranka oo sidaad ka warhayso mas-uulku mara xisbi buu kasoo jeeda mara qarankoo dhan buu mas-uul yahay marka anagu qarankaan mas-uulu nahay ma aha meeshii loolanka iyo laacadku ka jiray siyaasaddu iyo halka kan waa meel aan qurbajooga iyo dadka halkan jooga cid meeshu doona ha taageersanaado cid doona ha aaminsanaado laakiinse qaranka maadaama la wada leeyahay waa mid aanu yani hadaa la ka dhigayo dhammaantood ka wareysanaynay kala kulmaynay wax ku weydiinaynay ku waajahaynay aragti isku mid oo ah aragti yani wadaniyadeed oo isku mida marka dhammaantoodna waxaanu kala kulanay xisbigu doona ha taageersanaado wuxuu doona ha aaminsanaado waxaanu kala kulanay dareen fiican oo na soo jiitay oo ay xisbiyada qolyihii joogay regionsku ay ku taageereen si dhamaystiran saxaafadana waa ka daawan doontaan ku dhama si si dhamaystiran ay ku taageereen waxa weeye dhaqaala ururintii loo ururinay waddada celigaabo marka iska daa iyagoo xafladda waxa naga soo qayb galay oo kollay laba meelood ama saddex meelood aan ku arkayay dad soomaali ah oo aan iyagu somaliland wax ka khusayn oo dadkaa soomaalida wax qabsanaya inay wax la qabsadaan oo wax la qabtaan diyaar u ahaa oo lacag xalay u dambeysay xafladii kaga dhawaaqay qolo reer koonfureed oo meesha maraysa soomaaliya koonfurta soomaaliya ah oo ah meesha la yidhaahdo jubbada hoose iyo xalay jubbada shabeellada dhexe ah halkii bay kaga dhawaaqeen minnesota saasi lehe qaar baa joogay marka waxa weeye ma jirto halkan axzaab dadka umaanaan qaybinayna dadka iyagoo isku duuban baan ayaanu
waa si wanaagsan dabcan waxaan doonaya n xiiseynaynay inaad nala wadaagto iyagana dadka degaanada ay maamulku saana ugu daadegin aan arkay inaad iyaga qudhowda jaaliyada iyagoo kamida kula kulmeen eed wada hadasheen dhanka daadejinta maamulka khaasatan dhanka bariga jaaliyada reer somalilan ee ku nool waqooyiga america ee aad kulanteen wax talooyin iyo tusaalooyin ama soo jeedimo ah ma ma ma kula wadaageen walow koono walba runtii dadku waa noo imanayay iyo dabcan dadka reer bariga ah ama noqdo solom sanaag ama burco ama ama galbeedka meesha doona ha noqdo way noo imanayeen runtii dhammaantoodna talooyin wax ku oola oo waxa weeye horumar iyo ka turjumaya nabadgelyo iyo dowladnimo ka turjumaya ayaan kala kulmayna midna oo wax dhiba kalamaan aan kulmin dhammaantood wanaag baanu kala kulan ka madaxtooyada mudane xirsi cali xaaji xasan haddii aan wax kaa weydiiyo dhanka siyaasadda waxaa jiray toddobaadkan dhowr qodob oo ididiilo leh oo dhanka saxaafadda kusoo baxay oo ay ugu horeyso shaacinta dowladda kenya ay shaacisay in ay xafiis siyaasadeed doonaysa inay somalilan ka furato wafdi arrinkaa ka howlgalayana uu iminka hargeysa ku sugan yahay iyo weliba in dowladda kenya ay shaacisay in ay gacan ka geysanayso in ay ku dhiirigeliso in dowladaha kale ee africa ay tallaabooyin noocan oo kale qaadaan ilaa aqoonsina ay runtii carabkaba ku dhufteen sidee arintaasi maxaad arrintaasi oo faahfaahin ood noo sheegi karaysaa walaalalan nagu cusbaa waayo anagu dee dowlad ahaan waxaanu ka shaqaynayna ku hawlanay sidii loo heli lahaa itiraaf dalalkan waa dalalka xiriirka badan dhex maray waxa weeye hadday tahay kulamada iyo hadday tahay waftiga somaliland joogay hadday tahay waftiga somaliland xaggaa tegayba diblomaasiyadeedoo kala duwanaan la iswadaagsanayay waxaana noo aragnaa inay midha dhashay aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay runtii in qabuulka iyo ay nagu ajiibeen nagu ajiibeen inay hawsha ictiraafkii somaliland ay bari saaraan iyaguna ay u taagan yihiin inay waxa weeye dal ahaan iyaguna ay u diyaar garoobayaan sida inoo ictiraaf lahaayeen marka waanu ku faraxsan nahay waana waana de tallaabo hore loo qaaday xagga wanaagga loo qaaday waa si wanaagsan waxaa jira iyagana sacaade wasiir in ay sidoo kale dhanka siyaasadda haddaynu eegno oo xisbigan talada dalka haya ee kulmiye ee aad wasiirkana ka tahay xubintana aad ka tahay golihiis golayaashiisa kala gedisan in baryahanba ay soo noqnoqonayeen hadalhayn fada badan oo runtii khilaaf u muuqda arinta xisbiga waan ogahay inaad safar ku jirtay oo hawshan aad ku mashquulsanayd maxaa dadkayna dhegeysanaya aad uga uga sharaxi karaysaa sida ay wax u socdaan ilaa iyo haatan walaalow runtii anigu xisbiga iyadoo hawshiisa socoto oo yani doorashooyinkiisa iyo wixiisa dhaceen baan ka imi wixii khilaaf weyga dambeeya waxaana warhayna ka hadli maayo imika dee north american joogaa marka waxaana warhayna ka hadli maayo markaan dee wadankii taga wareysto wixii jira markaasaan ka warami karaa arrintan xariga suxufiyiinta iyo aburintan saxaafadda ee inta badan lagu eedeeyo somalilan runtii sumcaddana aada muddo inay wax u dhimi karayaba haddii aan wax kaa weydiiyo sacad wasiir intaan somalilan saddex iyo labaatankan sano madax banaanadeedii buu la soo noqotay weli maynan arag suxufi loo xiray ama loo dacweeyey gaf saxaafadeed oo uu ka galay cidaan ahayn xukuumadda lama arag arrintaa maxay ku dhacday baad u malaynaysaa oo ay xukuumaddu xukuumadihii xitaa kala gedisnaaya somalilan soo mara marka suxuufiyiintu ay wax ka qoraan xukuumadaha inay xarig ku mutaystaan oo gafka saxaafadeed haddii xarig lagu mutaysanayo loo arki waayey cid loo xidhay ama warbaahinteedii loo xanibay shaksi ama muwaadin reer somalilan oo ay gafka gashay walaalo waa laga yaaba inuu dalka ka raagto aanad muddo joogin way jiraan maalba dacwadooda way taalaa dadka shicibka ay ku gafayaan ee weliba sida laga yaaba qaarkood ku xadgudbeen oo ama danahoodii ama ganacsigooda ku xadgudbaan way dhacdaa oo mar iyo lababa way dhacdaa laakiinse runtii waxa weeye arrinta markaad u timaadba aad ka hadashay aad tiri waa la caburiyo ma jirto wax caburin oo saxaafadda lagu caburiyo laakiinse waxaa jirta dariiq sharci oo loo maro haddii qalad dhaco dawladdu waa qaldami kartaa waa la isu yimaadaa wixii qalada waa la sixi karaa oo waxa weeye waa bini aadan oo bini aadanku waa qaldami karaa laakiinse ma jirto wax loo qastiyo oo intentionally loo caburiyo oo dhibaato loo geystaa ma jiro qalad waa dhici karaa laakiinse wax si caadiya loogu talagalay oo loo loo qorsheeyey oo yani saxaafadda loogu talagalay ma jiro saxaafadda waa wax madax banaan dalka waxa way banaan tahay regionka oo dhanna waa laga dareemi karaa inay tahay saxaafad madax banaan una hadasha ee waxa weeye si madax banaan oo aan xorriyad ay u yihiin laakiinse waxaan anigu isleeyahay in badan oo kamid inay xorriyadda lafteedii xorriya mudlaqa markii la siiyey ay ku xadgudbaan oo waxyaalo aan munaasib ku ahayn dadkay ka sheegayaan iyo dalka waxyaalaha ay ka tilmaamayaan intuuba dhacda kadibna kuwa noocaasana dariiqa loo maray laakiinse waxaa laga yaabaa dareenka ah suxufiba in la xidhaa waa waa waa mamnuuc suxufigu wuxuu la mid yahay muwaadiniinta sharciga kama sarreeya ma jiro ilaa iyo madaxweyneha cid sharciga ka sarreysa cid kastoo sharciga ku xadgudba oo waxa weeye dariiq sharciga loo maro oo ku xadgudbana waa la xidhi karaa oo waxa weeye sharciga waxaa loo sameeyey in ka qaldan lagu qabto ma aha in cidda gaar loogu ciqaabayo laakiinse qofku markuu khaldama in lagu qabto marka uma arko aragtida aad adigu qabto uma arko aragtidana waa lagu kala duwanaan karaa waa si wanaagsan haddii aan ku noqono ugu dambeyntii arintan wadada ceergaabad mashruucan baaxadda leh ee aad juhdiga faraha badan gelisay aan wax kaa weydiiyo bal qorshihiisa sida dhanka dowladda hirgelintiisa iyo dee qururintan ee u shaqaynayso bal dadka doonaya inay gacan ka geystaan bal u sharax sacaad wasiir adigoo mahadsan walaala waad mahadsan tahay meesha la yidhaahdo wadadan ceergaabo runtii sida aan sheegnay dhaqaale hadday tahay ururinteedii waa ku hawlageen gudahiyo dawladda tallaabo fiicanna waa la qaaday hadday tahay dhismaheediina waa la bilaabay soddonkii kilomitr oo horreeyeyba labaatanna la bilaabay toban xagga shan laga bilaabay cergaabo iyo toban xagga sokee togdheer laga bilaabay tobankii dhexeena iyadoo hawshiisii socoto mobilisationkii iyo diyaargarowgii labadaban ka yimi waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inay si wacan oo hufan u dhaqaaqdo oo u dhamaystirto meel fiican bay maraysaa dhaqaalaha ila haddana soo gaarina waa fiican yahay anaguna markii hore dowladahaan dhaqaala nagu talagalnay waxaananu insha allahu tacala de bulshada u bandhigaynaa inay si mugla uga qayb qaataan insha allah waxaana rajaynaya in laga gaari doono guul maalin maalmaha ka midana wadadii oo dhamaystira la furi doono waa si wanaagsan aad iyo aad ayaan runtii kugu mahadinayaa sida wanaagsaneed waktigaaga inoo siisay su-aalaha aad jawaabaha waafiga uga bixisay dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan mudane xirsi cali xaaji xasan oo ku sugan magaalada edmonton oo khadka telefoonka iigu waramayay intaan dib ugu kulmi doono waa cabdulqaadir xuseen oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo